جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus howlgal qorsheysan oo lagu soo qabtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera ee ku horjira gumeysiga saliibiyadda kenya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xoogan oo ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay xiise dagaal ayaa ka taagan gobolka tigree xilli dagaalada ka socda dalka itoobiya ay kusii fidayaan dhul hor leh kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay horumarinta waxbarashada ayaa degmada buaale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ugu soo gebagaboobay guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waalidiinta degmadaas ardayda madarasada salmaan al farisi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada jannaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa habeen talaada ah taariikhda hijrigana waa shanta bisha shacbaan sanadkana waa kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgal qorsheysan oo lagu qabtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaat howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka harasuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada ceelqaalow iyo magaalada warguduude ee gobolka madheera waxay nolosha kusoo qabteen shan mas-uuliyiin oo ka tirsan maamulka herdada ay kenya ugu magacaaban gobolka madheera kuwaasi oo kale ah cadow cabdalle maxamed gudoomiyihii hore ee magaalada warguduude maxamed nuur xaaji gudoomiyaha deegaanka jaaja boole cabdi xasan suure gudoomiyaha deegaanka qurac madoobe maxamed xasan kulmiye gudoomiyaha magaalada warguduud ee qaybta bari ibraahim gaabow cabdalle gudoomiye ku-xigeenka qaybta bari ee magaalada warguduude shantan mas-uul ee mujaahidiinta nolosha ay ku soo qabteen ayaa waxay la socdeen gaari nooca raaxada ah iyaga iyo gaarigooda waxay ku wada jiraan gacanta mujaahidiinta kolonyo saliibiyiin keeyaan haya gurmadha nooga soo baxay magaalada warguduude waxaana lala beegsaday qarax waxaana gubtay gaari beeba ah waxaana ku halaagsamay askar kenyaati ah ee la socday gaarigaasi dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxay maanta howlgal qarax ay ka fuliyeen gudaha magaalada bardaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada baay qaraxan waxaa ku dhaawacmay murtadka lagu magacaabo isaaq bashiir oo ah gudoomiyaha afarta xaafadood ee degmada bardaale waad mahadsan tahay casaam xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xoogan oo ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintan inoo haya dab xooggan oo khasaare xantiyadeed oo baaxad la geystay ayaa saqdi dhexe ee xalay ka kacay suuqa gobinimo ee xaafadda idaacadda oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa ee xarunta maamulka gobolada waqooyi ee la baxay somalilan dabkan ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay qaybo ka mid a suuqaasi waxaana damiintiisa ka qayb qaatay dadweynaha magaalada oo gurmud xooggan muujiyey elwareedyo ayaa sheegaya in qoysas fara badan oo danyar ah oo suuqaasi ka ganacsan jiray kuna lahaa meherado yaryar ay ka mid ahaayeen dadkii hantidooda ku basbeeshay dabkaasi suuqan oo dhabarka ku haya heendaabka idaacadda ku hadasha afka maamulka rajada somalilan ayaan ilaa hadda la xaqiijin waxa dhaliyey kaas oo damiintiisu ay qaadatay muddo ku dhow saddex saacadood waxaana wararku ay tibaaxayaan in suuqaasi aanu lahayn waddooyin ku filan oo laga fidin karo gurmadka degdega ah cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah ganacsatada ay hantidoodii ku basbeeshay suuqan ayaa isagoo dul taagan meheradiisa oo holcaysa ka warbixiyey baaxadda khasaare ee ka dhashay dabkaasi waxaana uu yidhi ugu yaraan meherada halkan ku yaalla ma tiri koobi karo waa meherada yarar waxaan odhan karaa subaxdii waxaa meesha soo istaaga waa qofka ugu yar boqol kun buu sitaa qofka ugu yari inta ugu badanna waa la ogaya ilaahay baa og suuqa waa sariibaddii carruurleydii weeyaan weliba iyo intii carwooyin iyo bacadlayaasha ayada halka dambe iska haystay deerka idaacadda iyo muxuu ahaa suuqa idaacadda halka iska haysteen marka waxaan odhan karaa dee wallaahi suuqaynu ku qiyaasi karno ma aha ma aha suuqaynu cadidiisa ku qiyaasi karno waa meherada laga warrawixi jiray oo ilaahay ilaashan jiray alxamdu lilaah maanta waxaynu leenahay kii waa hemba uu gubtay kanna waynu ku samraynaa insha allahu tacaala ganacsade kale oo lagu magacaabo khadar oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saddex meheradood oo uu lahaa ay ku shufbeeleen dabkaasi xalay ka kacay suuqa idaacadda ee magaalada hargeysa walaal suuqan suuq weyn buu ahaa xalay talo masbid ilaa koob iyo tobankii habeenimo annagoo ka rawaxnay ayuun baanu maqalnay un suuq wuu gubanayaa deeta soo yaacnay suuqii nimid dee suuqii wax- dee waxba waa laga qaban kari waayo qadar ilaahi baa dhacay ilaahina haynaga cawado marka walaal dhibaato weynba oo dee suuqa suuqaa weyn oo meherada waa weyn oo mucush suuqa ku dhex yaalay baa gubtay oo basbeelay anigu saddex ma- markaa halkan ba- booska anigu waa kuwan meherada saddexdaa ma sii jeeday taa soo jeedaa weeyaan waxaan galaa shulaaca xafadan la yidhaha cawadhalad markii laysoo sheegay siddeed iyo toban daqiiqaa soo socday siddeed iyo toban daqiiqa waxaanu imisagoo hol cuus xidhay sufur kamaan qaadin shay kamaan qaadin dibadda aanu iska taagno halkaas marno halkaasoo askarta markii dambe naga celisay marka waxaanu ka qaadnay macal haba yaraatee iyo waxaanu ka soo kalhnay ma jirto marka alxamdulilah axmed maxamed sawaaxili oo ah taliyaha dibdamiska maamulka la baxay somalilan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dabkaasi uu geystay khasaare baaxad leh balse aanay jirin wax dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadweynaha isaga oo baaxadda dabkaasi ku qiyaasay inuu ishaystay ugu yaraan ilaa hal kilomitir cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ah madaxa maamulka ridada somalilan oo saaka gaaray suuqan xalay basbeelay ayaa sheegay in dabkani uu marar badan soo noqnoqday islamarkaana burburiyey halbowlayaashii dhaqaalaha Ee, waxaan runtii ee, la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka ku dhacay ganacsatada suuqa gobonnimo ee idaacadda khasaaraha soo gaadhay iyo dhibtaa soo gaadhay dabku dawuu inagu soo noqnoqdo halbowlayaashii dhaqaalaheennana wuu burburiyey gubashada suuqyada waaweyn ee magaalooyinka soomaaliyeed oo sannadihii u dambeeyey aad u soo laablaabtay ayaan ilaa hadda la aqoonsan sababaha dhabta ah ee dabkaasi dhaliya laba sanno ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale uu gubtay suuqii ugu weynaa magaalada hargeysa ee waaheen kaas oo hantidii ku basbeeshay lagu qiyaasay hal dhibic shan bilyan oo dollar waad mahadsan tahay cali kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay موسى الحر زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا موسى الحر عذبنا اشتياقا fiidiyowgan oo ah mid kooban waxaa soo saartay kataa'ib al ikhbaariya waxaana lagu soo bandhigayaa weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaare maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay deegaanka goofguduud bowrey ee duleedka magaalada baydhabo maleeshiyaadka ayaa isbaaradan ku dhibaateyn jiray gaadiidka shacabka ee waddada isticmaala iyagoona ka qaadi jira lacago baad ah oo aysan awoodin allaah fadligii ciidanka towxiidka ee u taagan badbaadinta diinta iyo hantida ummadda muslimiinta ayaa soo afjaray murtadiintii isbaarada ay u tiilay waxaana goobta lagu dilay qaar ka mida maleeshiyaadka kuwaasoo bakhtigooda lagu soo bandhigaya filimka ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya
مضربينا عروس الحر زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحر قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحر زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا waxaa filimka sidoo kale lagu soo bandhigayaa qanimadii murtadiinta laga furtay oo ay qayb ka ahaayeen hub iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين
filimkan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya ayaa qayb ka ah aflaamta jihaadiga ah ee lagu soo bandhigayo gumaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka المنية باسمين
xiise dagaal ayaa ka taagan gobolka tigree xilli dagaalada ka socda dalka itoobiya ay kusii fidayaan dhul hor leh waa kan cabdulqaadir maxamed rabbaani colaado cusub ayaa laga soo sheegayaa xuduudaha gobolada tigree iyo amxaaro ee dalkaasi itoobiya kadib markii ciidamo badan oo ka tirsan jabhadda mucaaradka ee t b l f debresion gabre makaa'il lagu arkay xuduudda gobolka amxaarada ciidamada jabhadda tigreega ee t b l f ayaa sida la sheegay gaaray deegaanada raaya iyo talamid ee dhaca xuduudda gobolka amxaara sida ay xaqiijiyeen warbaahinta ku hadasha afka amxaariga ee dalkaas inkastoo weli aan la shaacin tirada ciidamada ay tigreegu abaabulayaan ayaa haddana hogaamiyayaasha jabhadda t b l f waxay horey u sheegeen boqolaal kun oo askari in ay ku xoreyn doonaan dhulka ka maqan qowmiyadooda colaadahan ayaa imaanaya muddo laba sano haatan laga joogo oo heshiiskii maamulka abi axmed iyo jabhadda tigrey ay ku kala saxiixdeen magaalada baretoria iyadoona heshiiskaas uu dhigayay in ciidamada t b l f lagu sameeyo hubka dhigis iyadoo taas beddelkeeda hadda jabhadda tigreyga lagu eedeynayo ururin ciidan oo cusub sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaas inta badan dadka ku nool gobolka tigree ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka walacsanaayeen dagaal cusub oo gobolka ka qarxa xilli gobolka uu weli ku jiro kasoo kabashada dagaalkii laba sano ka socday halkaas ee dhex maray t b l f iyo maamulka abi axmed waad mahadsan tahay rabbaani kulan wadatashi ah oo looga arrinsanaya horumarinta waxbarashada ayaa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ugu soo gebagaboobay guddi ka socday maktabka tarbiyada ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waalidiinta degmadaas warbixintan waxaa faahfaahinteeda inoo haya cabdiwahaab maxamed bukhaari lajno ka kooban dhowr xubnood oo ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku sugnaa degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe waxaana ay kormeerayeen goobaha waxbarashada iyo tayada heerka ardayga wax ka bartaa masaajidka dabaqeynka ee magaalada bu'aale waxaa dhowaan ka qabsoomay kulan laba geesood ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waalidiinta degmada waxaana kulankan diiradda lagu saarayey dowrka waalidka ee ubadka marka la joogo dhinaca waxbarashada ugu horreyn waxaa kulanka kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah walaalaha muslimiinta ahow islaamku aad buu ihtimaam iyo muhiimad u saaray tarbiyada weliba tarbiyatulmubakira midda la yidhaahdo ee aad u horraysa ujeedkuna waa in lagu tallaalo iimaanka nufuusta dadka soo koraya ee dadka dhalanaya iyo dadka imaanaya ee berrito hogaanka qabanaya intaasi kadib qaar ka mid ah waalidiinta dhashoodu wax dhigtaan ayaa bogaadiyey kulammada noocani oo kale ah kuwaas oo diiradda lagu saarayo waxbarashada ubadkooda maanta kulankan isugu yimid ee quruxda badan uu hogaaminayo maktabka tarbiyat wa tacliim iyo waalidiinta ka soo qayb gashay waan u mahadcelinhayaa intaa ka sokow waxaad moodaa waxbarashada bu'aale xoogaa deganaan inay ku socoto waayihii hore waan kormeeri jirnay iskuullada waan ogaan jirnay waan la socon jirnay laakiinse ilaahay mahadiyey markii dad macallimiin islaama la helay oo islaami eh oo manhaj islaami eh la helay annaga haddaan nahay waalidiin waan nasannay waxaan ka midnahay waalidiinta meesha soo xaadirtaan ka midnahay maasha allah maxaadarada si fiican ay u socotay culimmadeen ilaahay khayr badan allaha siiyo si fiicanay noo baraarujiyeen caruur tarbiyadeeda ay ka hadleen caruurta in waalidka oo macallimiinta ay cilaaqaad la yeeshaan ay ka hadleen maasha allah aad baa noola boorigeliyey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin culimmadayna sheegsaan oo kale mar walba inay saana yeelaan waa noo fiican tahay oo mar walba ayna soo booqdaan aadaa noola boorigeliyey khayr badan allaha siiyo culimmadayna sharafta leh maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiintan ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howl adag oo dhinaca waxbarashada ah ka qabtay degmada bu'aale taas oo si weyn ay u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan magaaladan waad mahadsan tahay bukhaari ugu dambayntiina ardayda madarasada salmaan al farisi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada jannaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose bashiir muxidiin aboayman ayaa warbixintan inoo haya maktabka dacwada iyo mas-uuliyiintiisa waa kuwo macno weyn u xambaaray muslimiinta maqaamii saqri adagna uga ahday ujeedkeedu waa daboolidda baahida bulsho ee la xiriirta barashada qur-aanka kariimka iyo fahamka culumta sharciga gaarsiinta iyo sidoo kale wacyigelinta waa mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ay u taagan yihiin haldoorka u heelan u adeegidda diinta islaamka iyaga oo isdareensiinaya waajibaad ka saaran ayay mar weliba kormeer iyo dardargelin ugu jiraan qaab kastoo ay ku horumarin karaan dacwada degwariiri waa deegaan ugu badnaan saddex kilomitir u jira degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa muddooyinkii u dambeeyey si aad ah looga dareemayay horumaro dhanka dacwada ah kadib markii deegaano badan oo dhaca duleedka janaale ay mas-uuliyiinta dacwada ka hirgeliyeen madaariis fara badan oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta qeybaheeda kala duwan iyo funuunta sharciga والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى madarasada salmaan alfarisi waxaa wax ku barta ilaa iyo afartan arday oo wadata yuniform hal nuuc ah kuwaasoo goobta ku barta qur-aanka kariimka iyo culumta asaasiga ah ee sharciga أفرأيتم ما تحرثون iyagoo aan dareemin wax cabsi oo aan ka ahayn daacada iyo cabsida allah taasoo lagula barbaariyo meel saddex kilomitir u jirta magaalo cadowga uu gacanta ku hayo kalana dagaalama qur-aanka iyo ehelkiisa ardaydan iyaga oo wejiyadooda ay ka muuqatay farxad iyo hamiga ay u qabaan inay meel sare ka gaaraan qur-aanka iyo culumta sharciga ayay ugu qaabileen markii aan booqday xarunta madarasada salmaan alfarisi xilli ay dugsiga igu soo dhoweeyeen maamulka madarasada iyo mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmada janaale howlka madarasadan waxaa ka dhacay xaflad lagu dhiirigelinaya ardayda wax ka barata dugsiga salmaan alfarisi iyagoona halkaasi kusoo bandhigay cardi ka tarajumayay waxbarashadooda iyo dadaalkooda fariidka ah طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم mas-uuliyiintii goobta ku sugneed ayaa ka warbixiyey qaabka waxbarasho ee ardayda madarasada salmaan alfarisi ardaydan muddo afar bil ah ayay inta ku xaraysan yihiin madrasada samaanu farisi ay ku taalo tuulada degwariiri tiradooda waa afartan waxaan loogu talagalay inay naqdaan qura'da caalamka markay qur-aanka ay bartaan ay xifdiyaan oo macallimiin ay naqdaana laga rabaa dad ay soo saaraan ummaddu inay anfacaan waalidkooda anfacaana la rabaa alxamdulilah markii aan furayna iyo muddada ay furun tahay iyo natiijada hadda la halay waxaa lagu fikiraya ma hayn mana alxamdulilah allah subxana wataala ayaa ku mahadsan waalidiintii juhdigan bixiyey iyo guddigii madrasada iyo macallinkii shaqadan habeenay maalan u soo jeeday dhammaan waan u mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka degwariiri ayaa dhankooda dareen farxadeed ku soo dhoweeyey dadaalka muddada kooban la geliyey ubadkooda iyagoo dardaaran guud u jeediyey ardayda madarasadan waxaan ahay odayaasha dugsiga salman faris alxamdulilah ilaahay aa ka maxadsan anaga waxaan soo marnay idimin oo macnaha oo waxbarasho diimeed aan jirin oo olol laga gelinayo bactaaja iyo hidaha iyo dhaqanka iyo wax oo waxba oo laisku soo alinayn maalinta khiyaamo alxamdulilah ilaaha ka maxsan maadaama aruurteyna oo hadda unaga aan u helnay dugsi oo diin ah oo diinta ilaahay laga weyneeyanayo maadaama anaga halna ilaah ayaan uga maxdinaynaa tuuladan oo ku yaala salmaanulfarisi madarasaday ku taala balaqaday ee ahayd iyo afartan bil istibdaalka imaaday waa dareemi karnaa shaacir ayaa wuxuu yidhi gabay tirinay bada'naa cahadna zaahi wasurnaa fi sucuudi hadda kor ayaan jirnaa marka ilmo oo shakligooda oo waxaan arki jirnay madaraso ama dugsi dhiganayo foolxun ilmo siinadooda iyo nadaafadooda iyo aadaabtooda iyo tartiilka qur'aanka ay kala tartiilayaan bifadli illaahi wa karamihi wa taaniyan waxaa iskale wilaayada juhdigaas bixisa waana ku garab istaagannahay dhammaanteen wixii haddaan nahay guddiga waxaana rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo haddeertaan waxay taagan yihiin min bidaaya shanta jus inay taagan yihiin inay qur'aanka dhan ay ku xifdiyaan axkaamtiisa tajwiidkiisa iyagoo kala dhigdhigayo aynu ku akhriyaan quraa'da intay u badan tahay sideedda qire walow tobanka qiro inay noogu akhriyaanaan rajaynaynaa insha allah madarasadan waxay qayb uun ka tahay madaariis ilaa iyo afar gaaraya oo sidan oo kale maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose gaar ahaan degmada janaale uu ka hirgeliyey deegaano dhacadureedka degmada halkaas oo si habsami leh uga socoto waxbarashada culumta sharciga si la mid ah barashada qur-aanka kariimka tajwiidka iyo taxfiidka intaba wixii ka dambeeyey bilowgii sanadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijri wuxuu maktabka dacwada deegaanadan dhaca duleedka degmada janaale uu kusoo kordhiyey kobcin iyo dardargelin xagga dacwada iyagoona bulshada muslimiinta ka xambaaray mas-uuliyadda dacwada iyo daryeelka ubadka warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warbixintaa bashiir ayaa u dambaysay inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu